Burburka ka dhashay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya wuxuu saameyn xooggan ku yeeshay nidaamka waxbarashada ee dalka, isagoo keenay hoos u dhac aad u weyn. Iskuullo badan ayaa lagu burburiyay dagaaladii, qaarkoodna waxaa loo beddelay xarumo militari ama la dayacay, taasoo hoos u dhigtay awooddii waxbarashada. Dagaalada ayaa sababay in macallimiin badan ay dalka ka baxaan ama ay u wareegaan goobaha nabadgelyada leh, taasoo keentay yaraanta barayaal tayo leh. Carruur badan ayaa ku adkaatay inay helaan fursado waxbarasho maadaama gobollada dalka ay ka taagneyd colaadaha soo jireenka ahayd. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in burburkii iyo dagaaladii sokeeye ay saameyn ku reebeen waxbarashada dalka guud ahaan.
duruufta ummad markay dhibaata la soo kulanto duruufo iyo dhaqan waxaa ka soo baxa ee ay bey-adeeda kula macaamilayso markaas taagan iyo duruufaha taagan ay uga jawaabayso haddii ay tahay siday u noolaa lahayd haddii ay tahay siday u ammaan heli lahayd haddii ay tahay sidii ay u tarmi lahayd ama u horumari lahayd dalkeenna dhibaataa dhacday burburaa dhacay burburka ugu weyn wuxuu ka dhacay dowladnimada laanna dowladnimaday ahayd wixii ummadda isku hayay isku soo celinayay isu keenayay maxaan ku rahday itijaaha iyo directionkii dhinaca la aadayo ummaddu ay u dhaqaaqayso u tilmaamayay markii dowladdii meesha ay ka baxday dhibaataa dhacday dadka soomaaliyeed muddadii dowladnimada casriga ka hor waa tii ay mujtamac qabaa'il ah deegaano ay qabaa'ilkaasi sheegtaan kala degan xoolahooda iska dhaqda laakiin aan lahayn dowlad dhexe oo isku haysa oo hal jiha ummadda u jihaysa aan lahayn ayay ahayd dhexdooda dhaqma xeerar u gaargaara leh xeerar dhexdooda ku dhaqma kuwa deriska kula dhaqmaan leh sida taariikhdaba kulli loo wada tilmaamay waagii isticmaalku uu yimiday ayaa wuxuu bilaabay inuu yiraahdo dowladana dowladnimada casriga ah in lasoo bandhigo soomaalida dib lasuu keeno wax ka dhexeeya oo dowlad la yiraa inay yeeshaan midka geeskaa jiray iyo midka geeska kale jiray ee soomaalinimada iyo diinta iyo afku ay ka dhexeeyeen laakiin dowladnimadu ay ka maqdeen muddadaasi dadka soomaaliyeed wadaniyaddii maxaan ku irahday qabkii wixii wanaagga ahay ee ummadnimo ee ay qabsatay waa la garanayay ilaa ay soo gaarto xorriyaddii ay noqoto dowlad casri ah soddon sano kadib dowladdii asbaab kasta ha aatee burburaa ku dhacay burburku ku dhacay dadka ummadda soomaaliyeed nin walba deegaankii iyo qurucii iyo bankii uu shala ka yimid geela uu ku ilaashan jiro u noqday waa guurnay waa la garanayaa magaalada muqdisho dadkeeni ku noolaa berigii convoys dhan oo safaro isdaba socda oo boqol baabuur siddeetan baabuur konton baabuur oo safrayo oo dhammaan waxa saaran reer hebel ay yihiin ayaa magaaladan ka baxay oo u sii socda dhul fog fog ilaa maxaan ku raha waqooyiga soomaaliya geeska ugu dambeeya ilaa geeskaas geeskaas waa loo kala baxay jidka intii lasii mariyey iyo safarkii dheeree dadku wax kasta ha gaareen qolo waliba qurucii iyo bankii ay ka timiday ayay u noqotay hawsha marka u tiilay mar kale dadka hoggaanka u ah ummadda ee haddii ay tahay qeybaha kala duwan bulshada culimada odayaasha dhaqanka aqoon-yahanka maxaan ku raha hogaamiyaasha nooc kasta ha ku soo baxo qofka hogaamiyaha ku noqda ee hayday sidii dadkii ummaddii dib la isugu soo celi lahaa la isugu keeni lahaa oo hal waxoo haddana ay wada shinsadaan oo ka dhexeeya loogu yeeli lahaa oo ah dowlad safarka dheer horta ee soddon iyo afar sano aan ku jiro safarkaas aan rabno inaan ugu noqonno meeshii aan ka kala hayaanay muxuu ahay soddon iyo dhowrka sano ka hor taasa markaa muddadaas dheer iyo safarkaas lasoo galaa keentay in la kala waxyaabo badan waxyaabaha laga hadlayay si kastaba ahaatee waxaa jira dadaalo hadda socda oo dib loogu soo celinayo nidaam waxbarasho soomaaliya sida hirgelinta manhaj midaysan oo dowladda soo saartay dhismaha iskuullo cusub iyo xoojinta barnaamijyada waxbarashada ee hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah